barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fiimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaly com
door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin arbacaah waana saddex iyo tobanka bisha disembar sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa maanta halkan si wada jireeda kaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey
qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mida dhallinyaro kala duwan oo ka mida dadka dalka gudihiisa ku barakacay oo la siiyey tababar lagu kobcinayo xirfadooda gacanta ilaa hadda lix nooco bay kala yihiin oo lix xirfadood oo kala duwana xirfadahaas waxaa ka mid ah barashada dawaarka oo lagu barayo hablo da-doodu toddobiyo toban jir ilaa shan iyo soddon jir inta u dhaxaysa ah kana soo jeeda faamiliyada ama qoysaska aynu hore usoo sheegnay fiqiiriinta ama barakacayaasha ah ee danyarta
waxaa kale oo dhegeystayaal aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aan la yeelanay wasiirka dhallinyada iyo ciyaaraha ee soomaaliya oo ay kaga hadlayso mustaqbalka dhallinyada soomaaliyeed
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka mannaan doonin barnaamijka heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
xubbigan ku milan maskaxdiyo nafta adiga ku maray macankio qalbiga dumarkana umudan
sidoo kale xubintii ciyaarahana waan idinhaynaa si yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horran doona warkii dunida madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa maanta xilkii waxa uu ku wareejiyey madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdi oo maanta xilkaasi loo dhaariyey munaasabadda xil wareejintaasi ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socday wadamada etoobiya jibuuti kenya iyo uganda safiiro ka socday dalalka yurub qaarkood iyo ganacsato madaxweynaha xilka wareejiyey silaanyo ayaa waxa uu sheegay in muddadii xilka uu hayay uu ku dadaalay horumarka somalilan wuxuuna kula dardaarmay madaxweynaha cusub muuse biixi inuu halkaasi kasii ambaqaado horumarkaasi madaxweynaha cusub ee somalilan muuse biixi ayaa isna waxa uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii wax looga qaban lahaa cabashooyinkii ka dhasha doorashada ee xagga mucaaradka isagoo kula dardaarmay shacabka in loo jeesto xagga wax soo saarka dhinaca beeraha waxaa halkaasi ka hadlay oo kale madaxweynihii hore ee somalilan daahir rayaale iyo madaxweyne ku-xigeen hore
laba iyo labaatan ka mid ah madaxda dalalka islaamka ayaa maanta ku shiraya magaalada istanbul ee dalka turkiga ujeeddada shirkan ayaa ah in laga hadlo tallaabada uu qaaday madaxweynaha maraykanka donald trump oo magaalada qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil shir madaxeedkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay bariga dhexe ka taagan yihiin rabshado ka dhashay go-aanka madaxweynaha maraykanka
musharaxii xisbiga dimuqraadiga dog jones ayaa waxa uu ku guulaystay doorashadii gobolka alabama isagoo uu noqonayaa senatarka gobolkaas wakiilka uga noqonaya aqalka sare guusha musharaxan ayaa loo arkaa inay dhabarjab xoogleh ku tahay xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne donald trump oo isagu taageeray musharaxii xisbiga jamhuuriga roymor musharaxa jamhuuriga roymor ayaa waxaa ololihiisa doorashada hareeyey eedeymo kaga yimid haween ku eedeeyey inuu farxumeeyey guusha musharaxa dimuqraadiga ayaa hoos u dhigaysa aqlabiyaddii xisbiga jamhuurigu uu ku lahaa aqalka sare iyaga oo yeelanaya kow iyo konton senator halka dimuqraadiguna ay noqonayaan afartan iyo sagaal senator
sarkaal sare oo dalka bangaladesh u qaabilsan la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay inaanay u muuqan in ninkii isku dayey inuu qarxiyo goob tareenada dhulka hoosmar laga raaco ee magaalada new york inaanu wax xiriira la lahayn kooxaha mayalka adag ee dalka ugu dhashay bangaladesh sarkaalkan ayaa sheegay in waraysi lala yeeshay xaaska ninka weerarka fulinayey iyo waalidkeeda ninka weerarka fulinayey ayaa hor iman doona maxkamadda maanta oo arbaco ah halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada boorama waxaa tobabar la xidhiidha kobcinta xirfadaha lagu siiyey dhallinyaro kala duwan oo isugu jira kuwa dalka gudihiisa ku barakacay iyo dhallinyarada danyarta ah ee awoodi waayey inay iska bixiyaan dhaqaalaha waxbarashada maxamed aadam ibraahim waa madaxa tobabarada mashruuca badda ee ururka ayoda oo ah urur maxalli ah oo ka howlgala magaalada boorama oo iyagu tobabarkan bixinayay waxaana u waramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good mashruucani waxaan bilownay sanadkii labadakuniyolixitobanka wuxuuna dhammaan doonaa insha allahu sanadkan sanadka lasoo socdaa bisha lixaad labadakuniyosideedtobanka juun mashruucan guud ahaan waxaa loogu talagalay in lagu tayeeyo dadka danyarta ah ee heli waayey iskuullada tooska ah lacagay iskaga ku dhigtaan iyo dadka barakacayaasha ah ee meelahi ay deganaayeen kasoo barakacay meelo kala yimiday sababo kala duwan awgood ee faamiliyadoodu aanan dhaqaale fiican haysan caruurtoodu ay u heli lahaayeen xirfado ay ku shaqo tagaan ayaa loogu talagalay marka qofka waxa- waxaa la siiyaa waxaanu siinaa qalab een, waxaa maalgeliyay mashruucan hay-adda een, deeqaha ugu qaabilsan dowladda maraykanka ee loo yaqaano african development foundation marka annagoo ayoodha ah ayaa fulina mashaariic badan oo horena u fulinay run ahaantii mashruucan wax ka faa'iidaysta dad aada u fara badan hadday noqoto shaqaalaha iyo hadday noqoto dadka la tababarayo
dhallinyarada aad qaadateen ee tababarka aad siinaysaan tiradooda waa imisa wiilal iyo gabdhana ma isugu jiraan Een, mashruucu markuu bilaabmay ilaa hadda lix noocu bay kala yihiin oo lix xirfadood oo kala duwana xirfadahaasi waxaa ka mid a barashada dawaarka een, oo lagu barayo hablo da-doodu ka yar tahay een, een, lix iyo toban eh, toddobiyo toban jir ilaa shan iyo soddon jir inta u dhexaysa ah kana soo jeeda een, faamiliyada ama qoysaska aynu hore usoo sheegnay ee faqiiriinta ama een, barakacayaasha ah ee danyarta kuwaasi waxay ahaayeen tiradoodu oo sanadkii hore ayaan fulinay labadii kun iyo lix iyo tobankii sideed iyo labaatan arday bay ahaayeen markii ay dhammeeyeenna dhammaantood waxa la siiyey qalabkii mashiinkii wax lagu tolayey ee waxaa la baray midabeynta dharka iyo tolista waxa markaa uu mashruucani faa-iidooyinka uu leeyahay ummadda ah qofku markuu dhammeeyo tababarka ayaa la siinaya qalabkii uu ku fulinayay meel marka in badan oo ka mid ah dadka aan tababarnay way shaqeeyaan waxaan kale oo aan fulinay oo xirfadaha aan fulinay ka mid a arday la baray cunto karinta oo gabdha ah sagaal iyo labaatan gabdhooda kuwaasi markii ay tababarka dhameeyeen waxa ay la siiyey qalab qalabkaasi hadda way ku shaqaystaan waxayna sameeyaan cuntooyinka cuntooyinka yare fudud ee buskudada keegaga macmacaan iskuullada lagu iibiyo iyo meelaha ay ardaydu kasoo rooxaan xirfadda kale ee aan fulinay waxaa ka- wa- waxay tahay xirfadda xirfadda wastaadista iyo dhagax qorka waxaa ka faa'iidaystay sagaal labaatan arday oo dhammaantood markay ka baxeenna qalabkii la siiyey haddana shaqeeya magaalada een, ka shaqaysta yoomkoodana hela dhammaan ardaydaasi markii ay tababarka soo gelayeen bilaa camal bay ahaayeen waxaa xusid mudan inay badidoodu in yar mooyaane ay wada shaqeeyaan waxaan een, qaybahan iminka socda ee ku jira laba qaybood weeye qaybta barashada xirfadda een, nijaarista haddan ayay socdaan oo ay qalin jebin doonaan saddex bilood ka bacdi waxaa la siin doonaa iyagana qalab saasay u shaqayn doonaan waxaa kale oo kula jirta qaybta oo een, gabdhaha oo la yidhaahdo xirfad la yidhaahdo hospitality afka qalaad ama soo dhaweynta xafi- een, hudheelada iyo xafiisyada hablaha ka shaqeeya nadiifisooyinka iyo kuwa kale ee receptionistaha ama een, ayaa lagu baraa sidai adeega xafiisyada eh, iyo iyo iyo iyo hoteelada u noqon lahaa adeeg iyo hufan xirfadaha badan ee aad siinaysaan dhallinyaradaasi isugu jira danyarta iyo barakacyaasha ee aad ku tababaraysaan xirfadaha kala duwan muddo intee leeg ayay xirfadahaasi baranayaan Een, mashruucan waxaa loogu talagalay markii hore qof farsamadii ay u yar gaaban tahay laakiin u baahan kabis iyo in loo sameeyo markuu dhammeeyo shaqo abuur ganacsina loo sameeyo qalabna la siiyo muddo kooban baa markaa mashruuca la siiyaa afar bilood bay tababarka qaataan kadibna waxaa markaa la siiyaa qalabkii iyo wixiisii qofkii markaa waa la dabagalaa shaqadii siduu u wado kuwan markaa meheraday samaysteen qaarna placement baa lagu sameeyaayoo shirkadahan geynaa shirkadahan dhismayaasha ayay ka shaqeeyaan kuwa nijaarista iyo wastaadista iyo iyo laydhka iyo
maxamed aadam ibraahim oo ka tirsan ururka ayodha oo magaalada booramo ugu warramay fariyaha v o eda haashim sheekh cumar good halkaad kala socotaan oo laanta af soomaaliga e v o a
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada muqdisho waxaa ka soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta oo dhex maraya maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir tartankaasi oo ay ka qaybgelayaan ciyaartooy badan ayaa v o edu waxa ay wareysi la yeelatay wasiirka dhalinyada iyo ciyaaraha ee soomaaliya khadiijo maxamed diriye waana tan qeybtii labaad ee wareysigaasi idinkuu qeybtii koowaadna shala hore u dhegeystay zahra cabdi axmed ayayna u warantay
marwa khadiijo maxamed diriye dhinaca kale waxaa jirta saad adigaba ka dhawaajisay in toddobaatan boqolkiiba wax ku dhowdhow dhallinyaro ay yihiin shacabka guud ee soomaaliyeed marka taasi loo fiiriyana aad tiro u badan ayay noqonaysaa ardayda haddii markay jaamacadaha ka baxaan aysan shaqooyin helin qaarkood hadday tahriibaan qaarkood ururada ee xagjirinta ay ku biiraan ama kooxadiimeedyada dhinacii doontaba ha noqotee soo mustaqbal dhan oo jiilal dhan oo soo bixi lahaa ee berito wadanka wax ka noqon lahaa meesha kama baxayn khatarta taasi sidee kugu muuqataa taas waayo tan hadeer aan ku guda jirno oo ayaga laftirkooda la fahamsiiyo soomaaliya in badan dhalinyarada oo tirada cadadka ugu badan dalkeena ah iyo mujtamaca intiisa kale hadday tahay haweenka iyo qaybaha kale ee bulshada waad og tahay waxa la raadinayo waa xuquuq xuquuqdana la iskama bixiyo iyada ayaana kheyrad iyo ujeedooyin oo lagu abaaro loo sameeyey gaar ahaan dhalinyarada ayaan wadnaa xeerarkaas u gaarka ah dhalinyarada in ay ay dhisaan oo la taabageliyo dhalinyarada doorka ay ay ku leeyihiin dalkooda loo xuquuq muuqato ay ku yeeshaan waxbarashada way ku qoran tahay dastuurka laakiin intaas wax ka fara badan ayay dhalinyarada soomaaliyeed inooga baahan yihiin in sare loo qaado wacyigooda oo lagu baraarujiyo wasaaradda ayaa ku shaqala oo hadda wada horumarinta dhalinyarada si ay suurtagal u noqoto in dhalinyaradeenu helaan adeegyadii ay u baahnaayeen in sare loo qaado aqoonta iyo xirfadaha da-yarteena si ay ay ay u hantaan noloshooda iyo mustaqbalkooda in la taageero dhalinyarada qaybahooda mudnaanta koowaad lehna la siiyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhammaan fursadaha wadanka lagu horumarinayo waayo soomaaliya waxay ku jeeshataa soo kabasho iyo horumar oo ballaaran oo dalka in loo sameeyo guud ahaantiisa in dhalinyarada loo abuuro fursado ay kaga wada xaajoodaan arrimaha dalka ka jira si dhalintu ay ugu suurta gasho ayaana u diyaarinay in loo abuuro haddii allah awoodda la ogolaado in lagu baraarujiyo da-yarteena inay ka qayb qaataan si firfircoonilana uga muuqdaan mashaariicda howlaha kala duwan ee lagu kobcinayo dhalinyarada waddanka laguna horumarinayo doorka ay ku leeyihiin talada dalka haddii allah awoodda la ogolaado waxaa jirta dhinaca kale inkastood arrintan maamul goboleedyada iyaga dhexdooda aada isu xil saarteen oo ay kooxaha ka ciyaaraya ayaga ay keenayaan maamul goboleedyada si ay uga qayb galaan haddana dad fara badan waxay hadal hayaan in magaalo madaxyada maamul goboleedyada ay ka imaadaan dhallinyarada loo diyaariyo ciyaaraha oo gobollada intooda kale aysa ku baahayn gobollo waxaa jira ballaaran oo qaarkood al-shabaab gacanta ay ku hayaan guud ahaan ee qaarkood al-shabaab meelo ka mida ay haystaan dhallinyarada gobolladaas ku dhaqan sidee ayaad u xaqiijin kartaan in doorkii ay ku lahaayeen siyaasadda iyo dhinaca arrimaha bulshadaba ay ka qayb qaadan karaan oo xuquuqdooda ay heli karaan runtii zahray dowlad goboleedyada dowladaha dowladda federaalka ka ah qeybta ka ah waa lagu qasban yahay in loo wadaago in lala wadaago shuruucda dalka loo dejinayo iyo siyaasadaha dalka loo dejinayo waa arrin dastuuri ah annaga ka wasaarad ahaan iyo ka wasiir ahaan khadiijo maxamed diiriye waxaan tagnay dhowr dowlad goboleed waxaana ku kulanay shirar tan iyo markii aan xilka la wareegnay bishii abriil ilaa iyo hadeerna sidaasay noogu wada qorshayssan yihiin inkastoo mararka qaarkood sida haddeer waxyaabaha iska hor imaanaya bishan december waxay noqotay in la wada qabto tartanka cayaaraha iyo shirweynaha qaran ee dhalinyarada waayo waxaa isfuulay waktiyadii dib u dhaca tartankani uu ku yimid oo magaalada kismaayo lagu qaban lahaa bishii octoobar novemberna waxay ahayd in oo la qabto shirweynahaas horey waxaanu dhisnay golaha qaran ee kumeelgaarka ee dhalinyarada soomaaliyeed oo soo koobaya arrimahaas dowlad goboleed kasta wuxuu ka kooban yahay sida lala wada ogyahay hadeer oo lagu dhaqmo oo oo noo qoran oo ay hadda ku magacaaban yihiin saddex gobol shan gobol laba gobol sidaa la wada ogsoon yahay haddana waxaa jira kuwo iska samaysmay laakiin taariikhiyan laga soo bilaabo sida dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u taallo ayaan ku maamulaynaa waan tagnay wasiirada wasaaradaha dhalinyarada isboortiga iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka banaadir taasaan ka wada midaysannahay wasaaraduna waxay xaqiijinaysaa in dowlad goboleedyadii gobolka banaadir dhalinyarada kasoo jeedo iyo ururada kale ee dhalinyarada ee wax ku oolka ah ee madaxa banaan iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qabo weliba sinnaanta gabdho iyo wiilal intaba inaan ilaalino il gaaran ku hayna haddii allah uga dalo ogolaa waata ugu dambayntii su-aasheeda ugu dambaysa siyaasadda iyo arrimaha bulshada inta badan way kala soocan yihiin gaar ahaan ciyaaraha sboortska iyo dhallinyarada markay timaado hadda dhowrkii cishe ugu dambeysay waxaa muuqatay maamul goboleedyada marka ay ciyaarayaan in madaxda maamul goboleedyada ay safka hore fadhiistaan oo loo arko maamul goboleed hebel ayaa maamul goboleed hebel ka raayay siyaasiyiintii ay soo dhex fadhiisteen marka dhinaca kale taas markii la fiiriyo siyaasadda iyo waxaad isu geyseen arrimihii bulshada sida dad badan ay leeyihiin taas ma kuu muuqataa mase dhinaca kale dibudhis ayay idinla muuqataa taasi ima muuqato waayo dhalinyarada deegaankaasi ka yimideen mas-uuliyiin ay leeyihiin mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada inay soo garab istaagaan waxay dhiirigelin u tahay dhalinyarada kooxaha cayaaraha ama dhalinyaradooda garab istaagaas waxay dhiirigelinaysaa in uu uu dareenkiisa kor usii kaco ayaga keliyana ma aha xildhibaanada labada aqal ayaa garab taagan mar kasta oo deegaanadaas laga soo kala xulay oo waad og tahay dowlad goboleedyaha deegaan doorasho xildhibaanada aqalka hoose golaha shacabka iyo aqalka sareba ay ay u samaysan yihiin in ay ka kala yimaadeen ayaga laftirkooda waa dhiirigeliyaan dareenkaas wuxuu marka gelinayaa shaksiga cayaartooyga ah in uu dareemo in la garab istaagan yahay marka dhiirigelinaan u aragnaa siyaasad maaha
wasiirka dhanida ah iyo ciyaaraha ee soomaaliya khadiijo maxamed diriye ayay ahayd taasi waxaana ay u warramaysay waryaheena v o e zahra cabdi axmed halkaad weli nagala socotaana waa washington haatanna waxa aad ku soo dhowaataan codkii cawaale aadam
xasuusuhu waa waa waa waa maqnaan ilowguna waa waa waa muxtaar qalbiguna waa makaan qudhaaduna imacaan qudhaaduna imacaan lamanuhu waa madoon dabkuna waa mukaan gayaan una waa malyaan waxaase raba mataa xubbigan ku milan maskaxdiyo nafta adiga ku maray macankiyo qalbiga dumarkana oo mudan mantiyo beriba xubbigan ku milan maskaxdiyo nafta adiga ku maray macankiyo qalbiga dumarkana oo mudan mantiyo beriba xubbigan ku milan maskaxdiyo nafta adiga ku maray macankiioo qalbiga dumarkana oo mudan macankiioo berriba lamanuhu waa mago dadkuna waa mukaa gayaan una waa malyaan waxaase rabaataa xubbigan ku milan maskaxdiyo nafta adiga u maray macankiyo qalbiga dumarkana oo mudan mantiyo berriba xubbigan ku milan maskaxdiyo nafta adiga ku maray macankiyo qalbiga dumarkana oo mudan mantiyo berriba lamanuhu waa mago dadkuna waa mukaa gayaan una waa malyaan waxaase rabaa mataa hasawuwa wa wa wa macaan jacaylkuna wa wa wa wa muftaa kalsoonidu waa muhiim xidhiirkuna waa macruuf xidhiirkuna waa macruuf hasawuhu waa waa waa waa macaan jacaylkuna waa waa waa waa muftaax kalsoonidu waa muhiim xidhiirkuna waa macruuf xidhiirkuna waa macruuf xubbigan ku milan maskaxdiyo nafta adiga ku maray macankiyo qalbiga dumarkana oo mudan maantiyo berriba
codkii macaanaa ee cawaale aadan ayaa dhegeysanayseen iyo heestaasi uu ku luqeynayay halkaaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa barnaamijka duhurnimo laanta af soomaaliga e v o a oo toos haatan aad uga dhegeysanaysaan washington xuseen barre aadan ayaa ila daadihinaya barnaamijka oo garabkayga madax fadhiya waxaan ka codsanayaa intuu wakhtiga noo saamo hadba mid ama labo inuu dhegeystayaasheena dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa xuseen mahadsanid ibraahim madaxweynihii hore somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa maanta xilkii ku wareejiyey madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdi oo maanta xilkaasi si rasmi loogu dhaariyey munaasabaddii xil wareejinta waxaa kasoo qayb galay wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socday wadamada etoobiya jabuuti kenya uganda iyo safiiro ka yimid dalalka yurub qaarkood madaxweynaha xilka wareejiyey siilaanyo waxa uu sheegay in muddadii uu xilka hayay uu ku dadaalay horumarka somalilan waxaana uu kula dardaarmay madaxweynaha cusub muuse biixi in uu halkaasi kasii amba qaado horumarkaasi madaxweynaha cusub ee somalilan muuse biixi ayaa isna sheegay inuu ka shaqayn doono sidii wax loogu qaban lahaa cabashooyinka ka dhashay doorashada ee xagga mucaaradka waxaana kula dardaarmay shacabka in loo jeesto wax soo saarka dhinaca beeraha waxaa halkaasi ka hadlay oo kale madaxweynihii hore somalilan daahir yaale iyo madaxweyne ku-xigeenihii hore murashaxii xisbiga dimuqraadiga dog jones ayaa ku guuleystay doorashadii gobolka alabama ee dalkan maraykanka isagoo noqonaya senatarka gobolkaasi wakiilka uga noqonaya aqalka sare guusha murashaxan ayaa loo arkaa in ay dhabarjab ku tahay xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne donald trump oo isagu taageeray murashaxii ay iska soo jeedeen ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan roy moore murashaxa jamhuuriga ayaa waxaa ololihiisa doorashada hadheeyey eedeymo ay ka mid yihiin haween ku eedeeyey in uu faraxumeeyey guusha murashaxa dimuqraadiga ayaa hoos u dhigaysa aqlabiyaddii xisbiga jamhuuriga uu ku lahaa aqalka sare iyagoo oo yeelanaya koob iyo konton senatar halka dimuqraadiyiintuna ay yeelan doonaan sagaal iyo afartan senatar labayo labaatan ka mid a madaxda dalalka islaamka ayaa maanta ku shiraya magaalada istanbul ee dalka turkiya ujeedada shirkan ayaa ah in laga hadlo tallaabada uu qaaday madaxweynaha maraykanka donald trump oo magaalada qudus u aqoonsaday inay tahay caasimada israa'iil
mahadsanid xuseen barre aadan haatanna xaggii heesa ayaan dib ugu noqonaynaa codkii seenab cege ku saxiixay caashiq ah ku soo dhowaada caashiqa waa heestii nafteeda ay waxaa ku luqaynaysay zaynab cige iyada ayaana ugu dambaysay barnaamijkeena duhurnimo ee wadajirka idin kugu soo jeedanayeen xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonana sidaa ayuu nabadgelyo siyaasadi sacabadayna rogayaan dulka madhaan siyaasad